aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise shil diyaaradeed oo soobay dhimashada dad badan ayaa ka dhacay dalka sood sudan diyaaraday la socdeen shaqaale shidaal ayaa maanta ku burburtay gobolka yuneed ee dalka sood sudan diyaaradan ayaana saaka ku burburtay garoonka diyaaradaha yuneed oyal xilli ay kusii jeeday magaalada caasimad u ah dalka sood sudan ee jubba wasiirka warfaafinta ee maamulkaas ayaana warbaahinta u sheegay in diyaaradda burburtay ay ku dhinteen labaatan qof oo ah shaqaalihii u shaqaynayay shirkadda soo saarta shidaalka oo ay leedahay dowladda suudan iyo shirkad kale oo laga leeyahay dalka shiinaha wuxuuna sheegay wasiirka in dadka dhintay ay ku jiraan laba qof oo shiineys ah sanadii ugu dambeeyey dhowr shiloo diyaaradeed ayaa ka dhacay dalka sood sudan sebteembar labada kun sideed iyo tobankii ugu yaraan sagaal iyo toban qof ayaa sidaan oo kale ugu dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalkaasi maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa weli halkiisa kasii wada howlgalkiisa milatari ee ku aadan dhanka magaalada jiniin magaalada jiniin ee waqooyiga daanta galbeed waxay ciidamada yuhuuddu ka wadaan xadgudubyo kala duwan oo ka dhanna shacabka reedkii aan waxba galabsan kuwaasoo ay dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wararka iminka ka imaanaya magaalada ayaa waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalada iyagoona halkaa ku dilay dad badan oo shacab ah kuwo kalena ku dhaawacay xadgudubyada iyo duqeymaha ciidamada yuhuudda ee magaalada jiniin ayaana soconaya maalinkii sagaalaad oo xidhiir ah iyadoo ay si aada u beegsanayaan dadka shacabka ah waxaana lagu waramayaa inay barakaceen dad aad u fara badan oo deganaa magaalada kadib markii ay ciidamada yuhuudda bilaabeen howlgalkooda milatari toogasho sidoo kale magaalada ka dhacday subaxii hore ee maanta ayaa lagu waramayaa inuu ku shayday ruux falastiini ah halka sidoo kale toogasho dhacday maalintii shalay ay ku dhinteen laba ruux oo kale waxayna howlgale kuwan la mid ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan magaalooyin ay ka mid yihiin raamallah alkhaliil beytlaxam khaliiliya iyo magaalooyin kaleoo ku yaala daanta galbeed howlgallada milatari ay ciidamada yuhuud ka bilaabeen xerada jinin ayaana waxaa ku shahiiday lix iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale iyadoona xabsiga loo tixaabay dad aad u fara badan kooxaha muqaawamada falastiin ee ka howlgala daanta galbeed ayaa waxay dhankoodu bilaabeen howlgalla iska caabin ah kuwaasoo ciidamada yuhuuda lagula beegsanayo waddooyinka iyo meel kastoo ay kaga sugan yihiin jiniin xukuumadda washington ayaa bilowday musaafiriinta tobanaanka ruux ee dalkaasi ku jooga waxay u yaqaanaan sharci darro maamulka cusub ee dowladda maraykanka ayaa wuxuu bilaabay in dalka laga musaafiriyo dhammaan dadka aan haysan baasaboorka dalka maraykanka iyadoo dadkii ugu horreeyey dalka laga musaafiriy ay ahaayeen kuwa u dhashay dalalka baraaziil iyo kolombiya wararka ayaana waxay sheegayaan qaxootiga u dhashay baraaziil iyo kolombiya ay dowladda maraykanka ku qaaday diyaarada xamullah iyagoo jeebesanna saartay diyaaradda waxaa lagu waramayeen dadkana xitaa la siinin wax biyaa iyo cabaan ilo xogogaal ayaana waxay sheegayaan qaar ka mida dadkii diyaaradda saarna ay neefta ku dhigtay halkaasna ay ku geeriyoodeen maadaama diyaaraddii la saaray aysan lahayn wax mukiif ah dowladaha baraaziil iyo kolombiya ayaana si aada uga carooday falkan ay ku dhaqaaqday washington madaxweynaha dalka baraaziil ayaana lagu waramaya inuu si kulul uga hadlay arrintani isagoona weerar dhanka afkaa ku qaaday trump waxayna xogaa qaar sheegayeen muddo ka badan laba goor uu hawada dalkiisa ka celiyey diyaarado ay saarnaayeen muwaadiniin u dhashay dalka kolombiya oo laga soo musaafiriyey gudaha dalka maraykanka maalmahana soo aadanayana waxaa la filayaan boqolaal ruux oo kale oo kasoo kala jeeda qaaradaha afrika aasiya iyo latin america laga soo musaafiriyey dalka maraykanka xukuumadda kiev ayaa waxay maraykanka ka dalbatay in lasii wado kaalmada dhaqaaliyo midka milatariya la siinayo madaxweynaha dalka ukrein valadimir zelenski ayaa waxuu sheegay mar wareys laga qaadayey inuu aada uga walaacsan yahay xisada dagaal ee kala dhexeysa dowladda ruushka isagoona madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka ugu baaqay inaysan marnaba dalkiisa ka jarin gargaarka milatari iyo midka dhaqaale uu siini jiray madaxweynihii hore ee jo baiden wuxuu sidoo kale ka dalbaday in trump uu ku dadaalo inuu garab istaag u fidiyo shacabka ukreiniyiinta iyo dowladooda isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay zelaliski in weerarada ruushka maalmihii lasoo dhaafay ay ahaayeen kuwa isdaba joog ah islamarkaana ay filayaan maalmaha soo socda weeraro kuwani ka daran waraysiga zelaliski ayaana wuxuu imaanayaa iyadoo xukuumadda washington ay sheegtay inaysan dowladaha caalamka siini doonin wax dhaqaale iyo kaalmo milatari iyadoona midaas u sababaysay inaysan maraykanka waxba ka faa'iideynin ugu dambayntii diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa ku burburtay gudaha dalka maraykanka wararka ka imaanaya cariga maraykanka ayaa waxay ku waramayaan in saacadii lasoo dhaafay ay burburtay diyaarad dagaal oo nooceedu yahay f soddon iyo shan markaana ay leeyihiin ciidamada milatariga ee dowladda maraykanka wararka ayaa waxay intaa ku darayaan diyaaradda iyadoo holcisay ku soo dhacday geeg daalask mana jirto wax faahfaahin oo ay bixiyeen ciidamada maraykanka oo ku aadan dhicitaanka diyaaraddani waxaana lagu waramayaa in diyaaraddani qiimahan aada u sarrayso muddooyinkii dambe waxaa si adow sii laba jibaarmayey diyaaradaha dagaal ee dowladda maraykanka leedahay ku burburaya hawada diyaaradda iminka burburtay ee f soddon shan ayaa lagu waramayaa inay tahay mid ka mid ah diyaaradaha ugu casirsanay maraykanka leedahay wararka caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa